Barakacayaashan oo ku nool kaamka Laasqurun oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Beledweyne ayaa xilligan waxay wajahayaan koronto la'aan baahsan maadaama aysan awoodin inay iibsadaan soolarada ku shaqeeya cadceedda. Barakacayaashan ayaa isugu jira hooyooyin da’ ah, haween, carruur kuwaasi oo dhibaato badan la kulma xilliga habeenkii. Qaar ka mid ah barakacayaashan ayaa Radio Baalol uga warramay dhibaatooyinka ay la kulmaan xilliga habeenkii iyagoo codsaday in lagu soo caawiyo soolarada cadceedda ku shaqeeya.
baahida aan u qabno kaamkan laasqurun aad iyo aadaan ugu dhibaataysanahay in nalaga caawiyaan aan u baahanahay leerka ma hayno walaa habeenkii wax hadda maaragta leer ohan ku haysano ma laha dayaxaas ilaahay maaragta naa asqigelmooy wax kalentoo leer ohan ku hayno ma laha in leel naloo sameeyo waan jecelnahay aad iyo aad maaragta waxa waaye naloo qaabilo waa jecelnahay in wax naloogu sameeyo waa jecel leer naloo geliyo walaahi mugdiga habeenkii tooshashaan ku iftiinsanaa waxaan hadda maaragtanah oo amase maaragtanah nal noogu yaali ma laha wax maanta maaragtanah waxa waaye aan ku haysanoo kaleento ma jiraan waa un toosh un waxaan mugdiga aan ku aan ku aftiinsan aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aan ugu baahannahay waxaan u baahannahay maaragtanah cuntiyaa loo baahan yahay adiga daryaal waxaan aad iyo aadan maaragtana meesha ugu rafaadsanahay walaalayaal waxaan idinku codsanaynaa waxaan u baahannahay inaad noo keentiin aan u baahannahan rabno ee wax allaala waxaad noo heli kartiin os ilaahay idinka soo qaaday inaad noo keentiin aan rabnaa insha allahu tacaala hadduu allah awoodda la ogolaado caashe cabdi carays ayaa lii yidhaahaa wax waliba waa ka jiraan baaha waa taallaa xanuunna waa jiraa waxaan codsanaynaa wax allaala waxay walaalahaynahayaan inaan naloo keeno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaamkaan aadan ugu rafaasannahay waa ku dayacannahay hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa wax walba in naloo keeno waa ku dayacannahay layr ma lihin wax aan layno ilaahay unta ma laha dooshash lee afiteensanaa kaamka laasqurun ku sugan kaamka laasqurun laba sano sanadkii saddexaad aan noo socdaan u malaynaa wax dayactir ah aan ku haysanana ma lihino aan ilaahay kuma qaata biyahaas aan ahayn maya wax aftiin ah iyo wax leyr ah iyo malaha kaamka waa dansan yahay waxaan codsanaa in leerar naloo soo yeelo kaamka laasqurun oo ku dhowaad labaatan kilomitir u jira magaalada beledweyne ayaanan gaarin adeegyada koronto ee laga isticmaalo magaalada waxaana taas beddelkeeda deegaanada hoos yimaada magaalada laga isticmaalaa soolarada ku shaqeeya cadceedda